magaalada dhooble ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa muddooyinkii u dambeeyey kusoo badanaya isbitaalada gaarka loo leeyahay kuwaasoo dhalinyaro badan ay u noqotay fursado shaqo ay noloshooda ku mareeyaan iyagoona ay u fidiyaan adeega caafimaad bulshada ku nool deegaanka dhoobley haddaba qaar ka mid a dhalinyarada dhakhaatiirta ee ku nool deegaanka dhoobley kuwaa muddooyinkii u dambeeyey ku dhiiraday inay furtaan goobo caafimaad oo amrays la yeeshay ayaa iga warbixiyey waxaa ku dhaliyay inay ku dhiiradaan goobo caafimaad oo iyaga u gaara magacaydu waa kamaal cabdulaahi cumar waa runtaas aa sheegtay waxaan ka mid ahay dhallinyarada kasoo baxay kollejka caafimaadka kana mid ah u furyihiin goobayaasha caafimaadka sida farmashiyaasha saa ogtaa horta waddanka o dhan maxaa ka jirtaa shaqalaan qofka ma aha qasab inuu markasta ka shaqeeyo ama dad u shaqeeyo waxay ugu dhaliyay inaan maaratay goob caafimaaddan aan leeyahay aan furto intaan maaragtay qof kale wax ka sugi lahaa inaan ani shaksi ahaan aan shaqo abuur sameeyo goobta shaqaan aan hadda asaasay ani kixii ma anfacaysa xitaa dhallinyaro badan bay caawinaysaa oo maaragtay shaqo abuur idina u samaynaysaa saala awgeed si baahiyaha taagan aan u daboolno waa in anaga iskaan wax u qabsano ani kixii hadda malihi goobtan dhallinyaraan ku nahnay saaxiibayaashay ah maaragtay raay aruun aan samayna anaka ayaan u aragna inaan furano baahida dadweynahan inaan daboolno tahayna ay daboosho saarkasaa u furno cabdiqaadir maxamed cali waxaan ka mid ah dhalinyarta dubley waxaan soo bartay caafimaadka waxaan samaystay shaqo abuur inkastoo magaalada shaqo laga helinin badanaana maata waxaawaay mar walbana hamigay waxaawaay inaa bulshada wax aan qabto xagga caafimaadka iyo xag walba wallaahi aada iyo aadaan waxaa u dhaliyey baahiyaha gaarka oo dhubley loo qabo xagga caafimaadka hadda badanaa maaragta isbitaallo way jiraan laakiin wax shaqa lagama helo saas awgeedaan aan aan igu maanta ku dhiiraday inaan goob caafimaad afurto qaybta farmashi haddan waxaa rajeynaya inaan maarata isbeddel aan sameeyo marka wixii ka dambeeyana waa dhakhaatiir inaan keena rajeyn insha allah